Magaalada Habasweyn ee dacda koonfurta Wajir ayaa waxaa xarigga looga jaray cunnada ay ugu tirigashay dowladda dhexe in wax looga qabto abaarta ka jirto ismaamulada qaarna la gaarsiinayay raashinka loogu tiragalay ismaamulka Wajir ayaa waxaa magaalada Habasweyne xarigga oga jartay wasiiradda biyaha dowladda dhexe waxaana xafladda xarigga looga jarayay sidoo kalena ka soo qayb galeen xildhibaanka koonfurta Wajir mudane Maxamed Cadow iyo sidoo kale barzaab ku-xigeenka ismaamulka Wajir Axmed Maxamed wasiir baa noo imaatay wasiirtu u xil saaran ee biyaha marka codsigii reer Habasweyne codkii anigoo ku hadlaya waxaan u sheegahayaa in abaar u baahsan ay jirto dadkana ay sahmaysay codsiga annaga uu yahay in mar walbo annaga raashiin galley meel loogu soo gor inaan qaadanna miyay ina anfacaysaa waxaan doonaynaa inaan ka badbaadno ilaahay baa naga badbaadin karaa ee abaartan soo noqoshada leh in beeraha aan abuuranno ay noo sido khayraadkii ay dowladda noogu tala gashay ee looga hortegayo abaarta iyo macluusha baahsan ee hayso ummaddeenna abaartu in badan bay soo noqnoqotay waxaana laga yaabaa mustaqbalka laftiisa inay mar kale nagu soo laabato waxaana keenaya isbeddelka cimilada adduunka annagana waxaa nala gudboon haddaan nahay ummadda deegaankan ku dhaqan inaan isbeddel ku samayno sidaan u nool nahay si aan uga gaashaamanno waxyeellada abaaraha mudane Cadow ayaa sidoo kale sheegay in biyaha wax laga qaban doono ilaa hadda biyola-aan baan ahayn wasiiradda imaanshaheeda iyo dowladda siday diyaar ugu tahay in wax laga qabta idiin muujin karaya in insha allahu tacaalaa aan mataqaanaa ee muddo dhow bilaabi doono in aan helno waro iyo ceelal loogu talagalay waraabka beeraha insha allahu tacaalaa barzaab ku-xigeenka ismaamulka wajeer ayaa shacabka habasweyne ugu baaqay inay beeraha beertaan si dalagu oga soo go'o horta ummaddani reer wajeer ma nihin dad sabool ah taa horta inaan maskaxda gashanna ayaa muhiima soo ilama qabtaan laakiin hantida uu alla nagu deeqay barwaaqadan uu allana siiyey oo xoolaha ah oo biyaha ah oo beeraha ah sidii loo soo saarto khibrad bay u baahan tahay aqoon bay u baahan tahay waxay u baahan tahay tacliin dheeraad bay u baahan tahay waxay u baahan tahay inaynu isu sabarno waxaa badan isla qabsiga matalan magaaladan hadda waxaan ogahay biyaheeda inay baytulmaal yihiin soo maa laakiin qoysaska qaarkood oonan biyo lahayn baa jira soo maa oo magaaladan aad jooga soo maa waxa keenay waad dareemi kartaa waxaa keenay maamul xumaa kowka ah waxaa keenay inaanu isu sabraynin waxaa keenay in la isxiglaalinayo ma garata marka sidaa darteed waxaa idinku boorinayaa weliba reer habasweyne ilaahay baa idinku marnaystay dhul aad u wanaagsan county keliya ma ahane waddankan kenya ku filan baan ka soo saari karnaa habasweyne laakiin waxay u baahan tahay inaan isu dhibrino soo maha wasiirka beeraha jooga wuu soo kormeeri doonaa galabta intaanan bixin beeruhuu soo mari doonaa baahida beerahaan ogaani doonaa insha allah waxaan annagu haddaynu nahay maamulka wajeer county uu yahay ulajeeddadannada koowaad hadafkanaga koowaad uu yahay in wax soo saarka wajeer county ay badato lana kobciyo insha allah ugu dambayntiina wasiiradda waaxda biyaha dalkani kenya ayaa sheegtay in raashiinka la keenay shacabka loogu tiragalay sidoo kalena aanan laga iibin karin dukaamada dadka ay wax ku ganacsadaan na niko na chakula ambaye nimeleta. Ningetaka wakina mama leo jioni wapike hiyo chakula. Najua county commissioner atakuwa na nafasi ya kuweka mikakati na viongozi wengine kuensure vile amesema hii chakula itafikia wale tumetarajia ndio watapewa, wale wako jam, isipatikane dukani, isipatikane sokoni, si ndio? Ipatikane kwa manyumba, kwa sababu serikali imeletea wananchi, na si vizuri tuweke ile tabia yetu mbaya si kastaba ha noqotee dowladda sare ee dalkani kenya ayaa ismaamulada qaar ee dalka u wada dhiibtay raashiin looga hortegayo abaarta cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta staa ismaamulka wajeer